iskuulka hoggaan oo ka mid ah goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne ayaa soo kordhiyey qayb lagu dhigo waxbarashada online-ka ah qaybtan ayaa loogu talagalay in wax lagu baro dadka aan awoodin inay yimaadaan iskuullada sida ganacsatada dhallinyarada iyo dadka da-da ah maamulaha iskuulka hoggaan liibaan aadan ayaa radio baaluul uga waramay ujeedka ay qaybtan usoo kordhiyeen akademiyadu waxay soo kordhisay qeyb la dhaho online-ka ah oo casharadu ay ku baxaan qaab online ah qaabkaas marka lasoo kordhinayn waxaa loo soo kordhiyey baahiyo iyo duruufo jira awgood akademiyada marka la asaasay ama la daahfurayo waxaa loo daahfuray in loogu adeego ardayda soomaaliyeed baahiyahan in hab online lagu soo kordhiyeyna waxaa waa baahiyo markaa ka jira wadanka ka akademi ahaan duruufaha nagu kalifay inaan soo kordhin habkan online-ka waxaa waaye in arday badan oo diyaar u ah inay ka faa'iidaystaan cilmiga ka baxa akademiyada ay jiraan haddana aanan u haysan fursad waqti ama ay kusoo xaadiri karaan akademiyada qaarkood waxaa haysto duruufo ah in aysan waqtiyadii maalinlaha caadiga ahaa ay shaqeeyaan oo dad shaqeeya oo ganacsataha ay yihiin xilligii ay ka faa'iidaysan lahayn marka waqtiga uu ku yaryahay aysan fasalladii soo xaadiri karin saa darteed marka waxaan sameynaa in dadkii la siiyo qaab online casharadii ay ku gaaraan ayagoo goobahooda ganacsi joogo ayagoo goobahooda kala joogo si waxbarashadiina aysan ugu habsaamin howlahoodii kala noolol maalmeedkuna ay sii wataan marka sidoo kale waxaa kaloo jiro arday ah ayaguna aanan joogin qeybaha uu ku yaalo akademiyada ama xarumaheeda ay ku yaalaan oo xarumo kale oo aysan ku oolin joogo ayagana rabo inay ka faa'iidaystaan marka sidaas ayaa nagu kaliftay inaan kusoo darno qaabkan online-ka ah axmed cabdishakuur maxamed oo ka mid ah dadka wax ka barto qaybta online-ka iskuulka hoggaan ayaa redio baaluul uga waramay sida wax loo baray isaga oo uga mahadceliyey macalimiinta soo kordhiyay hanaanka waxbarasho ee online-ka ah waxaa fursad iiahayd aniga oon soo xaadiri karin inaan qaab online ah aan ku barto koorsada waxaana ku bogaadinayaa bulshada inteeda kale sida ganacsatayaasha iyo dadka gurijooga ah in ay fursaddaas ay ka faa'iidaystaan waa fursad qaali ah waxaana ku dhiirigelinayaa maamulka iskuulka hoggaan academy inay kor usii qaadaan waana ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol si kastaba ha ahaatee sanadihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne ayaa waxaa kusoo badanayay goobaha waxbarashada ee soo kordhiyey waxbarashada online-ka ah taas oo qeyb ka ah horumarka waxbarasho ee ka jira dalka